magacaysa mudane xuseen waxaan ka imaaday wajir county meel la yidhaahda ceeldhaasku station ummaddan meeshaas ay ka wada imaaday iyo meel la yidhaahda wajir west waxaa qabatay abaar daba dheeraatay oo afar jirsatay reer guur ay hayeen xool ay ku noolayeen xoolihii waa ka baabeen haddaas geeli hadday loota haddaas eri yahay hadday gaadiidkii lagu guura geel iyo dameer lahay aas yahay xaaladda dadka sidaas ay tahay meeshaan waxaa noogu imaaday hay-ad la yidhaahda camuud haddan ka hore biyo ay noo keeneen ilaahay khayr fara badan ha siiya maantana sidaas arkaysaan waxaa noola keenay cunto fara badan ma haddaan la koobi karin ay leeyihiin baahida weli waa qabnaa hadday mid macluul oo gaajo ay tahay hadday mid biila'aaneed ay tahay hadday mid caafimaad ay tahay hadday mid hooy oo gogolla'aan ay tahay iyo gurigii la gelayba ay tahay guryahaan ku hoyan waad arkaysaan sida ay yihiin hoostooda waa duleeshaa kollaytaba nin walba waa dareemi karaa qof bani'aadan inaas meeshaas hoosteeda si xayaatala ugu noolaan karin muslimiinta dhammaan inta bani'aadanimada waxaan ka codsanaynaa ilraxma in lagula feeriyo waxaa la dhahay jimcale ibraahim sidii isduq adeerkay sheegay waxaan ka imaadnay wajeer county goon ahaan waxaan kasii imaadnay intaan walaalihiin oo meeshaan jooga ceeldhaa sub county hay-adda camuud la dhaha meeshaan berger raashiina noogla keenaan xisaab lahayn maalin dhowna biyay noo keentay ilaahay axsanaadkooda qooyaamo allah ku kaw miisaanka aqara waxaan leenahay dadkan hooy ma haystaan wax waallo wax lagu cuno ma laha meel la saaxda ma laha inay walaalihiin oo wajeer county ka yimaadeen sidaas ugu soo gurmidka gurmidka loo wada hay-adda camuudna waa ku mahadsan tahay أنا waxaa la yidhaahaa cabdi cabdulaahi dugaaw meesha la yidhaahaa baasir oo xaduudka mooyaal aan ka imaada ani midda kale waa mahadsantihiin dadkaayna noo imaaday oo culamo lah oo cirhoolo lah cardun lah oo reer gaarisaa waay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dadkaan u jeediin beled iyo baadiyaas u kala go'nay hataa baadiye kalex ma joogin aniga haddaan kula hadlaa baasir aan ka imaaday gurigayda afkaan ka xiran kasoo tag ilmahayda iskuullada ku jiray waa kasoo taga kasoo carar midda kale dadkan waa ila wala too deer midigii badax meel aas ka imaada waa ila wala too ani ahaan u warrami maha midda kale hay-adda camuud la yidhaaha oo gaargaarkaa noo keentay oo inoo xiriiriyeen reer gaarisa horta aad iyo aad ay xasaan u leeyihiin waxa noo xiriir waa reer gaarisa oo gabar leh oo wiil lah waxay aqaaneen ee kamalaa dad baana bare dadkana baray oo reer gaarisa oo culamadeenna la oo cardunkeenna la oo wiilasheenna la oo gabdhaheenna la kor allah ka dhig kaalmo allah sii khayr badan allah u soo jiida waxaan rabnaa bani'aadanima muslinnima inay nagula soo garab qabta dadka ishiis waargan gabdhaha oo jiideen ishiina badaxii midig feeri hoyinkoodana feeri adduunya wixii la imaadeen wixii tagay waaba tageen wixiin taginna tabar ay meel ku gaaraan tabar ay meel oo horta nolol biya ugu dhow ay biyu doontaan ma qabaan gurmad baan u imaanay annakoo matalayno hay-adda camuud ee maaragtay biyo iyo raashinba waan u keenay marka ee dadkiina hadda raashinkii ma ku filno marka maxaan baaq u diraynaa adduunka oo dhan dhammaan nin allaala iyo ninkii ay danaynayo bani aadamnimada dadkan meesha ku soo hayaamay soo xoolo beelay xoolo dhaqatada ahaa hooyayaalkii aabbayaalkii da'da ahaa carruurtii maxaan u baaqaynaa hay-adaha samafalka ee kow ka tahay camuud oo haddana arkayso sawirkeeda aan maaragtay gadaashayda uu ku dhegan yahay dadkan hooyad ma hastaano hooyadkooda waa arkaysiin waa bacahaas oo maaragtay loo keenay hay-adda camuud ee maxaan u baaqayaa dadkan inay sida ugu dhaqsi badan raashinkan hadda meel kale way u qoondeysnaa camuudna way ogeed meel kale oo buulacadda ila dhahay raashinkan yaa loo wada oo qoraalkeeda maanta la raba in laga bixiyo markaan dadkan aragnay sababtiisii annakii matalayna camuud maxaa markiiba go'aan gaarnay inay dadkan iyo dadka ay isku mid ahayn dadkan hoyadka hasanin cunto hasanin biyo hasanin inay dadkan sida ugu dhaqsi badan la gaaro